wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle cabdi daahir guri ayaa xilka u kala wareejiyey maamulkii hore ee degmada mahadaay iyo maamulka cusub ee degmada oo ay doorteen golaha deegaanka degmada mahadaay munaasabadan uu xilka kula wareegayey gudoomiyaha cusub ee degmada mahadaay axmed xuseen afrax ayaa waxaa goob joog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabelle gudoomiyihii hore ee degmada mahadaay saalax wiish iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool degmadaasi saalax wiish gudoomiyihii hore ee degmada mahadaay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha u qabsoomay muddada uu xafiiska joogay waxaa noo qabsoomay in mataqaanaa la helo isbitaalka uu laga shaqeeyo oo dhowr hay-adood ay ka shaqeeyaan oo degmadan shaqaalo gaaraya laba boqol soddon iyo afar qof laga shaqaalaysiiyo waxaa noo qabsoomay celal badan oo la qoday
axmed xuseen afrax guddoomiyaha cusub ee degmada mahadaay ayaa sheegay in si cadaaladeed ugu shaqayn doono bulshada degmadaasi
bacd asalaam waxaan qaadnay xil culus waana loo dhaariyey waxaan ku dadaali doonnaa inaan hadduu ilaahay kuu diidin aan marka hore ummadda soomaaliyeedoo ku nool digmada inaan u cadaalad falno inaan cadaalad u falno dadku ma rabaan wax gacan laga siiya ma rabaan inay cadaalad helaanay rabaan waxaan ka saacidi doonnaa aan u shaqay doonnaa adeegooda ay xaquuqda asaasiga ah oy leeyihiin waa naga nabadgelaya waana naga helayaan insha allahu hadduu ilaahay idmo
cabdidaahir gure wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta goobjoogga ahaa munaasabadda ayaa maamulka cusub ee degmada mahadaay ku booriyey ka shaqaynta horumarinta degmada
xeerara idin yaallo xeerarkaas idin yaallo oo lookalka ah ayaad ku dhaqmaysiin wixii idinka weynaado oo heer istayd u baahanna annagaana la soo wadaagaysiin waana idinkala shaqeeyaynaa hadduu ilaha ihahdo
sidoo hornaba hadiin shala haddii idinkoo koobo warqad laydinku soo magacaabi jiray maanta dadka inta fadhiya ee hoobaanaanka jooga egaa idin soo doorteen u malaymaa kalkaan haddaad wax ku dheysiin xataa daco u baahamaysiiniya dhexdiinna isku filan
waxaan rabaa degmada mahadaay in laga shaqeeyo in la wada caawiyo contributionka waxa uga horeeya naftaada ood soo xusto ood ka bilowdo dowladnimada dadka aan keeni doono martidaah oo ajaanibta iyo soomaalida isugu jiro in la qanciyaan rabnaa sida annaga u qancnay annaga hadda maanta waxaan warqado bixinaynay waana qanciseen waxaan u sababtay dad kale aan keenayna inaan qancisiina u baahana magaaladan caasimadday diris la tahay kilomitr yaray u jirtaa waxaan rabnaa magaalo marka jowhar lagu daalo la soo aado in laga dhigo suuragal ma taha marka jowhar ku daalno magaalo la soo aado in laga dhigo gudoomiyaha cusub ee degmada mahadaay axmed xuseen afrax oo horey uu ahaa duqaa degmada ayaa waxaa horyaalla shaqooyin badan oo ay tahay inuu ka shaqeeyo si loo horumariyo degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe